alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala allahu waslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalih wasaxbihi waslama tasliima kasiira baabu ma jaaa fi munkiri اlqadar wuxuu baabu yahay waxaa ku soo arooray kuwa qadarka ilaahay jala wacalaa diida ee inkira ay min alwaciidi shadiid oo goodi daran ahaaday qadarka ilaahayna waxaa loo jeedaa ogaantu ilaahay jala wacalaa arrimaha uu ogaa bicilmihi saabiq iyo qorista ilaahay jala wacalaa shay walba lowxulmaxfuudka uu ku qoray iyo doonista shay kasta oo dhacaya uu doonay iyo abuurista uu makhluuqa oo dhan abuuray ayaa loo jeedaa baabkii hore wuxuu ku saabsanaa digis laga digaayo suu danni billaah ilaahay mala xun in laga malaysto iyo dhaleecayn lagu dhaleeceeyey dadka arrinkaasi uu ka soo fulay baabkanna baabkaa xidhiidh buu la leeyahay oo ilaahay jala wacalaa qadarkiisa in la diido iyo inuu isagu wax walba qorsheeyey oo uu qoray waxay ka mid tahay suu dannigaas ama malaha xune ilaahay laga malaysanaya ka midta ma fahamte qadarka ilaahay in la inkiro la ydhaha waxaan way iska dhacayaanuun waxay ka mid tahay suu dannigaa laynoo diiday baabkana towxiidka xidhiidhka uu la leeyahay waxa weeye qadarka in la rumeeyaa waa axadu arkaani اliimaan arkaanta iimaanka mid ka mida weeye oo lixda rukni ee arkaanta iimaanku wa an tu'mina biاllaahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi warusulihi walyowmi اlaakhiri bilqadari waan tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih arkaanta iimaanka ee qofku aanu iimaan yeelanahayn ilaa uu wada rumeeyo mid ka mida weeye sidaa awgeed ruknigaa qofka aan rumayn ee qadarka aan rumayni falaysa bimu'minin walaa muwaxid mu'min iyo muwaxid toona maaha qofka qadarka ilaahay diida qadarkuna waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waa laba darajo darajada koowaad waa in la rumeeyo ilaahay inuu wax walba ogaa iyo wax walba inuu qoray adilada kitaabkiiyo sunnaduna aada iyo aada bay ugu soo aroortay darajadaasi in la diidaana waa kufri shaki kuma jiro sida aynu adilada qaar ka mida arki doono laba darajoo kalaa jiro oo ah ama hal darajaba isku dhaho laba qodob ka kooban ilaahay jala wacalaa mashiicadiisa caamka ah ee fulaysa ee ku saabsan wax kasta oo dhaca inuu doonay iyo abuurka ilaahay jala wacalaa wax walba uu abuuray addoommaha iyo ficiladoodaba uu abuuray sida ilaahay yidhi wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun darajada labaad kolkaa dadka diiday iyagoo wax awilanaya ama wax isku toostoosistay ahlulcilmigu may gaalaysiin laakiin aada iyo aada bay u bidceeyeen oo ay uga digeen sidaa awgeed munkiri lqadar markuu sheekhu yidhi kuwa qadarka diidan kuwa qadarka oo dhan diidan buu ujeedaa bay ahlulcilmigu leeyihiin kuwaasina waa gaalo hadday darajadaa hore diidan yihiin iimaaniyo towxiid toona ma leh hadday diidan yihiin darajada labaadna iimaankoodii dacfi baa ku sugan oo wax sharcigu aada ugu soo arooray ayay inkirsan yihiin kelmadda munkiri waxaa asalkeedu ahaa munkiriina waayo waa jamcu mudakara saalim ma fahante nuuntii maxaa looga jaray lilidaafa baa nuuntii loo jaray sooma aragtid waa sida hadalka rabbi yihi hayra muxili saydi hayra muxili saydi muxiliina bay ahayd oo nuuntii waxa loo jaray lilidaafa waayo nuunta muanaha iyo nuunta mudakaru saalimko waxaa loo jaraa lilidaafa sida tanwiintaba lilidaafa loogu jaro oo kelmadu iyada oo tanwiin leh lama idaafayn karo sidaasoo kale ayaa iyadoo nuuntii wadata mudakaru saalimka iyo nuuntii muanahana aan loo idaafayn karaa tasquطu nuunaani fi lidaafa naxwu raأytu saakin الrasaafa waqad marartu صaaxibay akhiina faclamhu fi xadfihima yaqiina waqaala bnu cumar cabdilaahi bnu cumar wuxuu yihi waladii nafsu ibni cumara biyadih waxaan ku dhaartay allaha nafta cabdilaahi bni cumar gacantiisa ay ku jirtee low kaana liaxadihim midkood haddii uu ahaa u sugnaan lahaa midla uxudin uxud oo kale oo dahaban dahab ahi uma anfaqahu uu bixin lahaa fii sabiili illaahi ilaahay daraaddii maa qabilahu allaahu minhu alla kama aqbaleen xataa yuumina bilqadari ilaa qadarka uu ka rumaynayo uma istadalla dabadeeta wuxuu deliishaday biqowli nabiyi hadalka nabigu yihi salى اllahu عalayhi wasalama aliimaanu iimaanku an tu'mina biاllaahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyowmi اlaakhir iimaanku waa in la rumeeyo ilaahay malaa'igta kutubta rususha iyo walyowmi اlaakhiri maalinka dambe oo maalinka qiyaamo ah wa tu'mino iyo inaad rumayso bilqadari qadarka khayrihi wa sharihi khayrkiisa iyo sharkiisaba rawaahu muslim markaa shaahidku watumina bilqadari khayrihi wa shari qadarkii in la rumeeyo mid ka mida arkaanta iimaankee la-aanteeda aan u asaxahayn baa rasuulku ka dhigay calayhi asalaatu wasalaam qadarkuna khayr iyo shar buu leeya marka loo eego binisbati linnaas ama binisbati lana marka innaga laynoo eego ayuu khayr iyo shar noqdaa oo waxna waa wax mulaa'im inoo ah oo waxa weeyaan markaa aynu ku nafisayno aynu ku doonayno aynu rabno waxna waa waxaan mulaa'imin oo ahayn sida waxyaabaha markaa dhibaatooyinka ah ee nala kulmaaya qadarkay ka mid yihiin laakiin marka loo eego ilaahay jalla wacalaa allihii qoray ee qadaray marka loo eego afcaasha ilaahay dhammaanteed shar kuma jiro waa wada khayr weeye sidaa awgeed baa rasuulku wuxu uhi washaru laysa ilayk sharkuna xaggaaga maahoo laguma tiiriyo masale labaad waxay tahay an tu'mina billaahi ilaahay inaad rumayso marka la leeyahay maxaa soo gelaya waxaa soo gelaya in la rumeeyo ilaahay magacyadiisa iyo tilmaamihiisa waxaa soo gelaya ilaahay in la rumeeyo cibaadada inuu keligii xaqu leeyahay waxaa soo gelaya ilaahay in la rumeeyo rububiyadiisoo looga jeedo afcaashiisa soo ma qalbaysaan inuu keligii wax abuuro wax arsaaqo mulkigii leeyahay oo wax maamulo koonka iyo wixii la mida waxaa haddaba ka mida ilaahay afcaashiisa qadarista uu wax qadaraa ka mida soo ma qalbaysaan qadarista uu hee wax qadara ayaa ka mida marka qadarista ilaahay uu wax qadaraa waxay ka mid tahay afcaashiisa afcaashiisuna rubuubiyaday ka mid tahay sidaa awgeed qadarka ilaahay in la rumeeyo wa an tumina bilaahina way ku jirta ma fahanteen sidaa awgeed baa qur-aanka kariimka ah usuusha iimaanka ilaahay markuu sheegaayo qadarka mooye shanta kaleu ilaahay qur-aanka isku raaciy soo ma qalbaysaan sida aayadda baqara iyo ay sheegayaan layse albira ka bilowbal qadarkii kuma jire shanta kale ayaa he ayaa laysraaciy qadarkana dee aayado kalaa si gaara isaga loo sheega inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar waxay ahlulcilmigu yidhahdeen sababtu waxa weeye marka shantaa la sheegay hore shantaa hore ee la sheegay baa qadarkuna ku jira oo halkuu kaga jiraa dee rumaynta ilaahay la rumaynayuu soo gelaya masaladaana ma garateen waaya xadiidkan ibnu cumar waxaa laga qaadanayaa dadkaa la weydiiyey qadarka diidanaa inay gaala yihiin oo uu gaalaysiiyey qiso dheer bay ahayd waa xadiidkan arbaciinka labaad ee ee xadiidka jibriil la yidhaahda ee caanka ah ibnu cumar sababtuu ku soo arooriyey bay ahayd markii su-aashan la weydiiyey soo maqlbaysaan oo kuufo meesha la yidhaahda ciraaq ku taalla waxaa ka soo baxay niman cilmiga aada u raadinayo oo haddii allaba kuu roon yahay dadaalayo oo laakiin leh alamru unuf leh alamru unuf ay mustanaf arinka waa mid la bilowday ilaahay arrimaha hore uma sii oga niman la soo baxay kolkaasaa cabdilaahi bni cumar la weydiiyey kolkaasuu sidan yidhi soo ma aragti waxba laga aqbali maayo maxaan waxba looga aqbalahayn dee iimaan ma hayaan buui kuwaas waayo qofka aan waxba laga aqbalahayni si midhba aan laga aqbalayni waa qof aan iimaan lahayn waay sidaa markaa ibnu cumar uu u gaalaysiiye kuwaasaa aimadii dambena ay u gaalaysiiyeen sida imaamu maalik iyo shaafici iyo keyrkood qaala wuxuu uhi wacan cibaadata bni saamiti radia allaahu canhu annahu qaala wuxuu ku yihi saxaabigaasi libnihi inankiisii wuxuu ku yidhi inankiisa waxaa la odhan jiray alwaliid ibnu cubaada sida tirmidi uu caddeeyey wakhtigii rasuulkan u dhashay inankiisaasi iqana weeye waa nin iqa ah annahu qaala libnihi inankiisa wuxuu ku yihi saxaabigu yaa bunaya inankaygiyo waraabo innaka adigu lan tajida heli maysid acma aliimaani dhadhanka iimaanka heli maysid iimaanku dhadhan buu leeyahy dhadhanka iimaankuna aada iyo aad buu u macan yahi laakiin dhadhankan waxyaabahan aynu dareemayno ama sharaabkan la cabayo ama cuntadan la cunayo oo kale maaha mafaante sidaa awgeed baa imika cunto macaan haddaad cunto ood biyo ka daba cabto dhadhankii macaana u baaba'aya soo maha laakiin macaanka iimaanka waxaa dhici karta inaad dareento hee muddo aada iyo aada u dheer inaad dareensanaataa dhici karta lan tajida acma aliimaani xataa taclama ilaa aad ka ogaanayso anna maa asaabaka waxa kugu dhacaa lam yakun inaanu ahayn liyukhtiaka mid ku seegaya wamaa akhtaaka waxa ku seegaana lam yakun inaanu ahayn liyusiibaka mid kugu dhacaya samictu waxaan maqlay rasuulallaahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay ina awala maa khalaqa allaahu wixii ugu horeeyey ilaahay markii ugu horeysay ilaahay uu abuuray alqalama qalinka uu abuuray ina awala maa khalaqa allaahu alqalama ay inahu shaanigu wuxuu yahay awala maa khalaqa allaahu markii ilaahay jala wacalaa uu abuuray qalinka faqaala lahu wuxuu ku yihi uktub qor buu ku yihi qor qor buu yihi markii ugu horeysuu abuuraybu qor buu yihi faqaala wuxuu ihi rabbi a rabbi rabbigay wamaada aktubu maxaan qora qaala wuxuu ihi uktub qor maqaadiira kuli shayin shay walba maqaadiirtiisa qor xataa taquuma saacatu ilaa saacaddu ay ka dhacayso yaa bunaya inankaygi ow samictu waxaan maqlay rasuul allahi rasuulka ilaahay baan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay man maata qofka ku dhinta calaa hayri haada kaa waxaan ahayn caqiidada noocaasa waxaan ahayn qofka ku dhintaa falaysa minii iga mid ma aha xadiidku waa saxiixun bishawaahidihi waa xadiid sugan weeye halkaana ugu horeyse ina awala maa khalaqa allaahu lqalamana laba siyood baa loo macneeyey in la yidhaahdo alqalama in la kordhiga iyo in la godo laba macnoo kala duwan baanay noqonaya oo haddii la godo waxay noqonaysaa ina awala maa khalaqa allaahu alqalamu wixii ugu horeeyey ilaahay uu abuuray qalinka ayuu ahaa markii uu abuuray buu ihi dabadeetana qor kolkaasaa makhluuqaadka kale oo dhan la qoray kolka waay dee alqalama la kordhigana waxay noqonaysaa ina awala maa khalaqa allaahu alqalama wakhtigii ugu horeysay ilaahay qalinka abuuray uu abuuray buu ku yidhi qor marka macnaha labaad kolka lagu socdo makhluuq ka horeeyey inuu jiray diidi mayso waayahay oo wuxuu tilmaamayaa un markii ugu horeysay ilaahay abuuray qalinka inuu yihi qor maqaadiirta laakiin in makhluuqyo ka horeeya ay jiraan taasi diidi mayso laakiin macnaha hore ee tilmaamaya wixii ugu horeysay ilaahay uu abuuray qalam ku ahaa bacdu ahlulcilmi daahirkiisaasay qaateenoo waxay idhaahdeen wax ilaahay abuuro qalinka ugu horeeyey waana sida alimaamu lalbaniyu ku nuxnuxsado raximah ullah laakiin ahlucilmiga ahlu sunnuhu jamhuurkoodu waxay qabaan oy u badan yihiin qalinka waa laga horeeyey ma garata oo carshigaa ka horeeyey ya carshiga ayaa ka horeeyey kadalika maabaa ka horeeye iyo biyo taana waxay u deliishadeen xadiiskii saxiixa muslimka ee ilaahay wuxuu qoray oo uu qadaray maqaadiirta khalaa'iqda cirka iyo dhulka intaanu abuurin konton kun oo sano ka hor xadiidka waxa xagga dambe kaga sii jirta wa kaana carshuhu cala almaa marka laba arin marka laysu geeyo qalinka markuu ilaahay abuurayba inuu yihi qor oo uu qoray wixii markaa dhici doona iyo wakhtigaa la qoraayay maqaadiirta khalqiga ah inuu carshiga ilaahayna calalmaa biyo ka sarreeyey labadaa marka la ysu geeyo waxay tilmaamaysaa carshiga iyo biyaha la sheegayaaba inay qalinkan ka horeeyeen soo ma aragtaan maxaa haddaba lagaga jawaabayaa lafdigan labaad ee sheegaya wixii u horeeye ilaahay u abuuray qalin ku ahaa maxaa lagaga jawaabaya sida ahlucilmigu ay u badan yihin waxay kaga jawaabayaan awaliyadani waa awaliye nisbi ah yani makhluuqoo dhan buu uga horreeye loogama jeede waxaa loo jeedaa makhluuqaadka wixii ka horeeyey mooye inta kale ayuu ugu horeeyey ama makhluuqaadkan aynu arkayno cirka iyo dhulka iyo buuraha iyo waxyaabahan koonkan aynu ka arkayno ayuu ka horeeyaa loo jeeda isku soo duuduubo masaladaasina sidaa weeye waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa markuu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam falaysa minii iga mid ma aha qofka sidaa rumayn waaye qadarka sidaa u diidan inuu rasuulku beri ka yahay calayhi salaatu wasalaam taasina waxay tilmaamaysaa dembi weyn inuu dhex fadhiyo qaala wa fii riwaayati liaxmeda riwaayad kaloo axmed u sugani waxaa iyaduna ku soo aroortay ina awala maa khalaqa allahu tacaala alqalama markii ugu horeysay ee ilaahay uu qalinka abuuray faqaala lahu uktub qor buu ku yidhi oo fajaraa wuxuu ku dareeray fii tilka saacati wakhtigaa bimaa huwa kaa inuu wax kastoo dhici doono ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinka qiyaama riwaayaddanna iyaduna shawaahid bay leedo way sugan tahay wa fii riwaayati libni wahbin riwaayad kaloo ibni wahab u sugan ibni wahabkaasi waa imaamkii weynaayo cabdulaahi ibni wahab baa la odhan jiray cabdilaahi ibni wahab ibn muslim baa la odhan jiray alqurashi faqiih hiqa ah oo imaamo mashhuuruha kitaabkiisa la idhaha kitaab ulqadar ayuu ku soo arooriyey riwaayaddan markaa markuu sheekhuu yihi wa fii riwaayatin waxaa la moodaa inuu xadiidkaa hore riwaayad ka mida ay tahay laakiin riwaayad xadiidka hore ka mida maahe waa xadiid kaloo isaguna madax bannaanoo sidiisa u soo arooray weeye qaala inuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama faman lam yuumin bilqadari qadarka qofka aan rumaynini waaya khayrihi wa sharihi khayrkiisa iyo sharkiisaba axraqahu allaahu binnaar ilaahay naarta ayuu ku gubaa ciyaada billaah axraqahu allaahu binnaar ilaahay naarta ayuu ku gubaa marka xadiidkana sanadkiisu waa munqaic waayo waa min ariiqi acmash oo acmashna cid saxaabada ka mida waxba kama maqal waaya laakiin wuxuu leeyahay isaga qudhiisu shaahid kale oo isna dacfi ku jiruu leeyahay adigu marka labadaa dariiq kolka la isu geeyo xadiidku wuxuu noqonayaa xadiid xasana ayuu noqonayaa oo isxoojinaya marka axraqahu naaru axraqahu allaahu binaar ilaahay naartuu ku gubaa macnii naarta intuu geliyo ayo dee marka waxa weye naartu ay gubaysa qaala wa fi lmusnadi musnadka waxaa ku sugan iyo wasunani can ibni daylami laga wariyey ibnu daylami baa laodhan jiray ibnu daylami cabdilaahi ibnu fayruuz adaylami baa magaciisa loodhan jiraa layidhi waaya marka saxaabi maaha isagu iyo waa taabici wey qaala wuxuu ihi ninkani ataytu waxaan u imi ubaya bna kacbin saxaabigii la odhan jiray waqultu waxaan ku udhi fii nafsii shayun min alqadar fii nafsii naftayda waxa ku sugan shay-un waxbaa ku sugan min alqadari qadarka xaggiisa qadarka xaggiisa waxbaan ka yar dareemayaa nooc kuniyad samaan la-aanah oo kale ayaan dareemaya faxadinii ii sheeg bishayin shay ii sheeg cilmiga ka mida lacala allaha yudhibuhu ilaahay wuxuu mudan yahay inuu igaga tagsiiyo kaga tagsiiyo min qalbii qalbigaygaga wax ilaahay waxaan dareemaye igaga kaxeeyo oo cilmiga ii sheeg saxaabiyow faqaala wuxuu uhi low anfaqta haddaad bixin lahayd midla uxudin uxud oo kale oo dahaban dahaba maa qabilahu llaahu minka ilaahay kaama aqbaleen xataa tuumina bilqadari ilaa qadarka aad ka rumaynayso wa taclama aada ogaanaysa ana maa asaabaka waxa ku asiibay lam yakun inaanu ahayn liyukhطiaka mid ku seegaya wamaa akhطa'aka waxa ku seegayna lam yakun inaanu ahayn liyusiibaka mid ku haleelaya walow muta haddaad ku dhiman lahayd calaa hayri haada kaa waxaan ahayna lakunta min ahli naari ahlu naarkaad ka mid noqon lahayd qaala wuxuu uhi faataytu cabdallaahi bna mascuudin waxaan u imi cabdallaahi bni mascuud wa xudayfata bna alyamaani iyo xudayfata bna alyamaan iyo wazayd bna haabitin zayd bna haabit fakuluhum dhammaantoodba xadaanii waxay ii sheegeen bimili daalika kaasoo kale xadiidkaa hore oo kale ayay iga sheegeen can nabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu ihi xadiidun saxiixun weeye rawaahu lxaakimu fii saxiixihi xaakim baa saxiixiisa ku wariyey isku soo duuduubo xadiidkanina isna markaa wuu sugan yahay waayahay oo waa xasanoo wuu sugan yahay kitaabka xaakim ama mustadraka xaakimna in saxiix lagu sheego ahlulcilmigu qodobkaa kumay raalli noqon waayo axaadiis saxiixina way ku jirtaa axaadiis badan oo daciifina way ku jirtaa bal axaadiis mawduuca ku jirta xataa marka mustadraka xaakim in la idhaahdo ayuunbaa fiican waay qaala wuxuu ihi mualifku fiihi masaa'il aluulaa masalada hore waxay tahay bayaanu kayfiyati liimaani bilqadar caddaynta la caddeeyo weeye qaabka iyo kayfiyada iimaanka loo rumaynayo qadarka kayfiyada loo rumaynayo waa in la rumeeyo wixii kugu dhacaa inaanu ku seegahayn wixii ku seegaana inaanu kugu dhacahayn oo wax walba ilaahay qoray waaya marka kolkaa la leeyahay qadarka ha la rumeeyo afartaa qodob ee aynu hore u sheegnay in la rumeeyaa soo gelayo afartaa martabuu leeyahy in la rumeeyo ilaahay wax walba inuu ogyahay iyo in la rumeeyo wax walba ilaahay inuu sii qoray iyo in la rumeeyo wax walba ilaahay inuu doonay iyo in la rumeeyo wax walba ilaahay inuu abuuray soo maaragtid umuurta noocaasaa soo gelaysa cilmun kitaabatu mowlaana mashiiatuhu wakhalquhu wa iijaadun watakwiinu insha allah waasitiyaha caqiida lwasitiya ay masaailkaasi ku iman doonaan ahaaniya bayaanu fardi liimaani bilqadar waa caddaynta la caddeeyo yani waxa weeye sida ay faral u tahay rumaynta qadarka la rumeeyaa rumaynta qadarka la rumeeyaa waa sida ay faral u tahay xoogay way yar kala horreysiiyeen aaya wuxuu ugu horreysiiyey bayaanu fardiliimaani bilqadar mid kan kaleen hayaana saasuu horreysiiyey oo islahalkii waayo dee qadarka in la rumeeyaa waa mid ka mida arkaanta iimaankaba athalitha ixbaatu camali man lam yumin bihi qofkan qadarka rumaynin camalkiisu waa inuu burayo oo gaaluu yahay araabica alikhbaaru waa waranka laga waramay ana axadan qofna laa yajidu inaanu helahayn acma aliimaani dhadhanka iimaanka xataa yumina biqadar ilaa qadarka uu ka rumaynayo alkhamisa dikru awali ma khalaqa allah waa sheegista la sheegay wuxuu ugu horeeye ilaahay uu abuuray marka waxaad moodaa sheekhu inuu leeyay qalimkaa ugu horreeyey laakiin waxay jumhuuru ahli sunna ku tageen o u badan yihiin inuu carshigu ka horeeyey ibnulqayimna abyaad baa jirta nuuniyadiisa uu masaladaa ku sheegayo wannaasu mukhtalifuuna fi lqalami aladii kutiba alqadaau bihi min addayaani hal kaana qabla alcarshi aw huwa bacdahu qowlaani cinda abilcalal hamadaani walxaqu wuu soo wadaya wuxuu deeta odhanaya walxaqu ana alcarsha qablu liannahu waqta alkitaabati kaana da arkaani kitaabat lqalami shariifi tacaqabat iijaadahu min kayri fasli zamaani saasuu wadaya marka wuxuu rajaxayaa inuu carshigu horeeyey asaadisa anahu jaraa waxa uu ku dareeray qalinku oo uu qoray bilmaqaadiiri maqaadiirta fii tilka saacati wakhtigaasi la abuuray laga bilaabo ilaa qiyaami saaca ilaa saacaddu ay ka kacayso intaasoo dhan waxa dhici doono ayuu qoray asaabica bara'atuhu sal اllahu alayhi wasalam waa bari noqoshadiisa rasuulku uu ka bari noqday minman lam yumin bihi qadarka qofka aan rumayn athaamina caadatu salafi caadada salafku waa siday u ahayd fii isaalati shubhati shubhada in lagu zuuliyo bisu'aali lculamaai culimada in wax la weydiiyo oo had iyo jeer markay shubha ku timaado ama arin madmadow uu ka galo salafkii hore waxa caado u ahayd ahlulcilmiga inay wax weydiiyaan waayo ilaahay baa yihi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ibnu daylami waad aragtaayo saxaabada kala duwan oo culimmadii saxaabada ahaa buu u tegey ubayi buu u tegey wuxuu u tegey waxa weeye cabdillahi bn mascuud xudayfuu u tegey zayd bnu thaabit buu u tegey wahaakada marka waxaa halkaa laga qaadanayaa shubuhaadka iyo qofku wixii ku yimaada ama uu ka shakiyo ahlulcilmiga waa inuu u bandhigo dhalinyaradana ta noocaasi waxa weeye aada iyo aad bay dhexdooda ugu yar tahay waxaa laga yaabaa qofku waxbaa shubha ku soo arooreysaa dabadeeta waxa weeye wuu iska laasimayaa ama isagaa isku dayaya inuu maskaxdiisa kaga shaqaysiiyo isagoo aan culimada iyo ciddii garanaysay u noqon ta noocaasina dhallinyarta laba arrinba way ku riday qaarkood waxay ku riday inay diintoodiiba ka shakiyaan ama ugu yaraan wax badan oo diintii ka mida ay ka shakiyaan oo afkaartii calmaaniyada iyo waxyaabihii gaalnimada ahaa in badan oo ka mida ay hee qalbiga u sii daayaan ay wax wanaagsanba markaa u qaataan oy difaacaan waaya baynamaa haddii shubha markay arkaan ay ahlucilmiga u bandhigi lahaayeen ay ku kalsoonaan lahayen uga dambayn lahaayeen dee sharkaa ay ka badbaadi lahaayeen biidn illaah qaarkoodna meel kale ayay la gashayoo in waxa weeye dadka muslimiinta dhiigooda ay xalaashadaan oo waxaan jihaad ahayn ay jihaad ku sheegaan oo dhibaatooyinka aragtee naftooda ay u geystaan dadkana ay u geystaan ayaa waxa weeye qaarkoodna ay gaadhsiisay marka calaa kulli xaal caadada salafku saasay ahayd tusaalayaal badan baa jira maalan haddaynu eegno saxaabadii rasuulka waxaa jira dad fikiro qaldan intay aamineen dabeetana saxaabadii rasuulka cid ka mida ilaahay waafajiyo u timi oo waraystay oo masaa'ilkii u bandhigay dabadeeta saxaabadu cilmi iyo ay ugu jawaabeen waxa weeye daliil ay ugu jawaabeen oo dabadeetana ka noqdo sooma aragtaan tusaalayaal saxiixa iyo keyrkiiba ku yaala oo sugan baa la helaya fara badan ataasica masalada sagaalaad ana alculamaaa culimadu ajaabuuhu waxay ugu jawaabeen kaa wax weydiiyey bimaa yusiilu wax suulinayo shubhatahu shubhadiisa wadaalika kaasina wuxuu ku dhacay annahum iyagu nasabuu waxay u tiiriyeen alkalaama hadalka ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sal allahu alayhi wasalam oo faqad keli ah rasuulka ilahay bay hadalka u tiiriyeenoo macnii waxyigii wuxuu ka qaba ayay ugu jawaabeen waayo qofka khayrka doonaya waxyigaa ku filan waxyiga ayuu waxa weeyaan haddii allaba kuu roon yahay qaadanayaa rumaynayaa isagaa ku filan baabu maa jaa fi lmusawiriina kuwa wax sawira waxa ku soo arooray buu baabu yahay baabkan axaadiidta uu ku soo aroorin doono sawirka iyo wixii la mida ku saabsan ikhwaani wuxuu kitaabu towxiid ugu soo arooriyey lianna waxyaabaha nool in la sawiraa waa wasiilatu min wasaa'il shirki waxyaabaha wadooyinka shirkiga loo maray ka mid tahay wadooyinka shirkiga loo marayo ama dadka gaadhsiinayo in la awdaano waajib weeye waa ta kale eh waxyaabaha nool in la sawiraa waa ilaahay oo laysku shabahayo laysku dherarinayo wixii gaarka uu u lahaa lagu qabsanayo weeye labadaa arrinoo jira darteed baa waxaa la diiday waxyaabaha nool in la sawiro ilaahay unbaa wax sawiro musawir ah wallaahu alkhaaliqu albaariu almusawir sida ahlulcilmigu u badan yihiinna waxyaabaha sawirka la diidaya waa waxyaabaha nool weeyi sida akaru ahlicilmi ay mareen bacdu ahlicilmi oo taabiciintii qaar ka mida ay ka mid ahayn way jirtay macal waxyaabaha noolay lama sawiri karay odhan jire laakiin sida ahlulcilmigu u badan yihiin baa raajixa qaala wuxuu hi wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama qaala allahu tacaala alla wuxuu ihi waman adlamu yaa ka dulmi badan miman axad dahaba ku tegay yakhluqu inuu abuuro ka khalqii yani makhluuqayga oo kale ka khalqi ay ka makhluuqi falyakhluquu bilha bal ha abuuraan daratan badxabad dhuudhi casaa ha abuuraan daradu waa sikaaru naml quraanjada yaryar weeye falyakluquu bal ha abuuraan daratan xabaduu dhicasa sidaa aragtaan laamtaa falyakluquu ugu horeysaa waa laamul amri amarkaasina waa litacjiiz waa lagu cajsi gelinaya waxa le bal abuura waa taas aw liyakhluquu ama ha abuuraan xabatan bal midh ha abuuraan waxa weeye xabad firya ha abuuraan oo xabadu waxa weeye waa midhka heedda midhka qabandida midhka waxa wey misirka midhka waxyaabaha noocaasa weeye siidhka iyo raashimadaa soo baxaya midhka xabadaasi iniinta ah ee marka ugu horeysa ay ka unkamayaan weeye bala abuuraan akhrajaahu bukhaariyo muslim baa soo saaray waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen dadku xataa hadday abuuraan midh shaciira tusaale ahaan aw liyakhluquu shaciirata xadiidkan dhammayna cafi aw liyakhluquu ama ha abuuraan shaciiratan xabad heeda akhrajaahu bukhaariyo muslim baa soo saaray dadku haday xataa abuuraan xabad heeda ama xabad qabandee tusaalaha oo macnihii ay wax isku soo hagaagajiyaanoo wax soo sasawiraanoo wasoo kaa u soo ekeysiiyaan ka ilaahay uu abuuray jala wacalaa la mid noqon maayo oo dadkeennuna waa kuwa idhaahda musanac bay ku sheegaan moogta waxyaabaha ay dadku soo dhoobdhoobeen raashimada imika qaar la warshadeeyaa jiro musanacadde soo maaha oo dadku ay soo sameeyaan kaa ilaahay abuuray marnaba la mid noqon maayo waayo xabad kaa musanaca haddii aad qadad halkaa ku tuurto ma soo baxaya de sama ogid lagama yaabana soo bixi maayo laakiin kaa ilaahay abuuray haddaad halkaa ku ridood biyna biyeyso markaba uu soo boodaya intaasuu leegaanaya ya marka calaa kulli xaal lagama yaabana ma abuuri kara wlahmaa bukhaariyo muslim waxa u sugnaaday oo can caaishata ee ka wariyey radia allahu canha ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalama qaala inuu yidhi ashhadu nnaasi dadka waxa ugu daran cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati maalinka qiyaame aladiina kuwa yudaahiuuna shabahaya bikhalqi illaahi ilaahay khalqigiisa ee sida ilaahay wuxuu abuuray inay u abuuraan isku dayaaya yani waxa ilaahay abuuray wax u eg inay sawiraan oy markaa sameeyaan isku dayay waaya xadiidka labadaa xadiidba waxaa laga qaadanayaa wixii noolaa in la sawiraa inuu yahay kabiiratu min kabaa'ir اdunuub waa arrin aada iyo aada u khatar badan xadiidkan labaad ee ashadu nnaasi cadaaban yowma alqiyaama waxaa ugu cadaab badan dadka ugu cadaab adag kuwa wax sawiraya sheegayaana ishkaal baa ku soo arooray yani waxa loo jeedo waayo qofku markuu wax sawiro haddii aanu xalaashan dee kabiiruu ku dhacay gaal laakiin maaha daahirka lafdiguna waxa weeye macaalgaaladii wuu ka cadaab daran yahay soo maaha dadka waxa ugu cadaab daran marka laabud in macnihiisa la fahmo maxaa loo jeeda waxay ahlulcilmigu markaa ku xambaareen kan dadka ugu cadaab darane isna markaa wax sawiray ee laba mid weeyi waa mide waa ka sawira waxyaabaha ilaahay sokadii la caabudaya waa ka dadka u sawira ciisuu tusaale ahaan dadka u sawirayaa isagoo ogii la caabudayo markaasuu siinaya ama uu kaba iibinaya ama wuxuu u sawirayaa makhluuqaadka ee dadka qaar ee caabudaan kolkaasuu siinaya sanamada u sawiraya kolkaasuu siinaya adigu calaa kulli xaal waxyaabahan dadku ay caabudayaan ka u sawiraya ayaa loo jeeda oo qofku waxyaabaha macbuudaadkaasi haddii uu sawiro oo dadka dabadeetana uu siiyo shaki male inuu gaal yahay mar hadduu gaal yahayna waxna wuu sawiray dadka ka ugu cadaab darana saasuu ku noqday waa qodob waa talabaade waa ka intuu wax sawiro dabadeetana idhaahda baleega sawirkaygaa kan ilaahay ka qurux badane soo ma aragtid tusaale ahaan qof buu sawiray suu leeyahy ilaahay sidaa uu abuuray bal kaygaa ka qurux badane eega oo sawirkiisii buu ka fadilayaa ilaahay jalla wacalaa siduu wuxu abuuray iyo siduu wuxu sawiray labadaa xaaladoodba waa kufri labadaa xaaladood ba ahlucilmiga qaarkood ku xambaareen wejiyo kaloo afarina way jiraanoo ibnu cuthaymiin uu ku tilmaamayo qowlmufiidka labadaa wejaynu sheegaynaa sheekh saalix al sheekh baa sharaxa kitaabu tawxiidka ku soo rara qaala wuxuu ihi walahumaa bukhaariyo muslim waxaa u sugnaaday oo canhu can ibni cabaasin laga wariyey samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay kullu musawirin mid kastoo wax sawira fi naari naartuu gelaya yujcalu lahu waxaa loo yeelayaa kaa wax sawiray bikulli suuratin ay fii kulli suurati suuro kasta waxaa loo gelinayaa dhexdeeda oo sawaraha uu sawiro nafsu naf marka bikulli suura badaasi waa saabiyana waa la yidhi waa bimacnaa fiina waa la yidhi oo sawaraha uu sawiray nafsu naf baa waxa weeye loo yeelaya yucadabu biha lagu cadaabayo iyada isaga fii jahanama naarta jahanamo dhexdeeda lagu cadaabayo xadiidkan lafdigan muslimun baa ku wariyey bukhaari lafdigan ma warin bay leeyihin ahlulcilmigu si kastaba ha ahaatee macnuhu waxa weeye wax allo wixii naf lahaa ee uu sawiray qofkii wax sawiri jiray baa maalinka qiyaamo la keenaya kolkaasaa mid walba naf loo yeelaya kolkaasaa qofkii sawiray lagu cadaabaya soo maqlimayse sida qofkan maalka leh ee maalkiisa aan sakada ka bixin aakhire loogu cadaabayo ee dahabkii iyo fidadii iyo maaragtay safeexada naara looga dhigayo ya الذين يكنزون الذهب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون سؤال مورا سيدا كاما الكيسة لوغو عذابي عذاب انت لوغو لوغو عذابي ايا كان وحيابه النولا صورينا وعيو صوري لوغو عذابي هوي marka arinkani waa arin adag weeye walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday oo can abilhayaaji laga wariyey qaala inuu yidhi la walahumaa bukhaariyo muslim waxaa u sugnaaday oo canhu laga wariyey ibnu cabaas marfuucan xaala uu rasuulka u kor yeelay man sawara qofka sawiro suuratan sawir fi dunya adduunyada ku sawiro kullifa waxaa lagu kalifa an yanfuqa fiiha ruuxa naf inuu ku afuufo walaysa binaafikhin kumana afuufayo waay kumana hee afuufayo lagama yaabana wuu ku wadayaa naartaa saal waa lagu cadaabaya ku afuuf baa la leeyahay waa kane axyuu maa khalaqtum sida xadiidka la sheegayo nooleeyo waxana sawirteen nooleeyo nafu yeela dee uma yeeli karayo cadaabtana waa lagu wadaya kun afuuf waa lagu wadaya kumana afuufi karo marka cadaab adag inuu qofkaasi mudanaayo oo in badan la cadaabaya halkaa ka muuqata xadiidkaa hore ahlulcilmigu waxay leeyihiin ee sheegaya yujcalu lahu bikulli suuratin sawaraha nafsu yucadabu biha fii jahanama sida jahanamo loogu cadaabayo qofka wixii uu sawiray kan damba cadaynayo ku afuuf baa la leeyahay nafta adigu kolkaasaa lagu cadaabaya walimuslimin muslim waxa u sugnaaday can abilhayaaji uu ka wariyey qaala inuu yidhi waa abulhayaaj alasadi qaala lii caliyun cali wuxuu igu yidhi alaa abcaثuka miyaanan kula dirahayn calaa maa bacaثanii calayhi rasuululaahi rasuulka ilaahay wuxi uu i diray calayhi الsalaau wasalaam cali baale miyaanan kuu dirahayn wixii rasuulku ii diray abulhayaajow abulhayaajna waa taabici waaya alaa tadaca inaanad ka tegin suuratan sawir ilaa damastaha inaad masaxda mooyaane walaa qabran qabrina inaana daynin qabrigaasoo mushrifan la taagay ilaa sawaytahu inaad la sinto qubuurta kale inaad la sinto mooyaane waay xadiidkanna markaa muslimkaa warinayo waa xadiiskaa sugan waxaan u tilmaamayaa wixii noole la sawiray in la masaxo ayuu tilmaamaya in la masaxaana waxay ku xasilaysaa bay ahlucilmigu yidhaha in madaxa laga masaxo haddii madaxa un laga masaxo bes waxa weeye way soo xasilaysa waay xadiidkan markaa sawirkii in la masaxo inoo sheegaya waxaana rasuulku xadiid uu ku wada sheegay qabriga taagan ee la dheereeyey in maaragtay lala simo qubuurta kale iyo sawirkii wixii noola la sawira in la masaxo waayo xidhiidh iyo calaaqa ka dhaxaysoo labaduba waa wasiilatun min wasaa'il shirki weeyi wasaaisha shirkiga ayay labaduba ka mid yihin qaala wuxuu uhi fiihi masaa'ilu alulaa masalada hore waxa weeye ataqliidu shadiidu adkaynta daran ee laysku adkeeye lagu adkeeyey fi lmusawiriina kuwa wax sawiraya athaaniya atanbiihu cala alcila waa baraarujinta sababta laysku baraarujiye wahuwa waxa weeye sababta loo diiday tarkuladabi maca allaah adabtii ilaahay xaggiisa lagula dhaqmi lahaa oo laga tegayaa ku sugan liqowlihi baa u daliila waman adlamu yaa ka dulmi badan miman dahaba yakhluqu ka khalqi soo ma aragti marka waa qof ilaahay jala wacala edabdaro kula dhaqmay qofka wax sawirayaayo abuurkii ilaahay wuu isku dhererinaya soo ma aragtid waayahay athaalia atanbiihu calaa qudratihi waa baraarujinta laysku baraarujiye ilaahay awoodiisa iyo wacajzihim adoomaha cajsigooda liqowlihi baa u daliila falyakluquuha abuuraan daratan xabadu udhexasa aw xabatan ama midhiniina aw shaciratan ama xabadeeda araabica tasriixu waa cadaynta la cadeeye biannahum iyagu ashadu nnaasi dadka kuwa ugu daran inay yihiin cadaaban xagga cadaabka alkhaamisa an allaha ilaahay yakhluqu wuxuu abuurayaa bicadadi kulli suuratin suuro kastee tiradooda tiradeeda nafsa naf yucadabu biha sababteeda lagu cadaabayo almusawira kii wax sawiray fii jahanamo naarta jahanamo dhexdeeda markaa yucadabu dheh oo mabniyu lilmajhuul ka dhig ana allaha ilaahay yakhluqu wuxuu abuurayaa bicadadi kulli suuratin suuro walba sawir kaste oo uu sawiray tiradooda nafsa naf yucadabu naftaasoo yucadabu lagu cadaabayo biha sababteeda almusawiru kii wax sawiray fii jahanama jahanama dhexdeeda waynu soo marna xadiidka kolka asaadisa annahu yukalafu waxaa lagu kalifayaa an yanfuka fiiha ruuxa inuu nafku afuufo walaysa binaafikhi kumana afuufi karo asaabica alamru waa farista la isfaray bitamsiha in waxa weeye la masaxo idaa wujidat marka la helo masalada ikhwaani sawirka wax nool in la sawiraa asalkeedu sidaasay muxaram u tahay mar waxaa ku soo arooray in la yidhi waa ilaahay oo laysku dherarinayo ficilkiisi iyo in arrintaasi tahay adlamu dulmi mar labaadna waxaa ku soo arooray in la nacdalayba walaacana almusawira xadiiskii saxiixa ku yaalla waata ku soo aroorta mar kale waxaa ku soo arooray in la odhanayo aakhire nafku afuuf kumana afuufayo mar kale waxaa soo arooray in lagu cadaabayo oo jahanamo uu ku tagayo mar kale waxaa soo arooray ashaddu naasi cadaab inay yihiin kuwa wax sawiraya waxaas oo tashdiidada ku soo arooray waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen sidaa sharcigu u sheegay weeyi sawirkaasu noocuu doonaya ha ahaado wax nool mar haddii la sawiraayo ama qalin ha lagu sawiro oo midabo ha loo yeelo ama aalaadkan casrigaa ha lagu sawiro ama ha loo qoro oo qaab qoraal ahaan oo kale ah loo sawiro sida xayawaan la qoray oo kale u aragtaan noocay doonta ha ahaato waa isla halkii u weeye waayo xadiidtani waa caam waxaa markaa sawirkaa laga soo reebi karaa uun wixii daruura ay keensatay laga maarmi waayo sideedabana haddaad maqasho waxaasi daruuru ku bannaanaaday waxa weeye meel kaloo looga leexdaa la waayo weeye oo waddadaa mooyaane waxaan wax waddo kaloo lagu fardaamiyaa ma jirto qaacidadiina maxay ahayd caanka ahayd addaruuratu he tubiixu lmaxduuraat soo ma laakiin intaa daruuradaahunbaa laga koobsanaya dee lasii wadi maayo oo qaacidadii kale lagu sii qaydayay maxay ahayd addaruuratu tuqadaru biqadariha marka shaygii daruuro lagu banaysto layska sii wadan maayoe qadarkeedaa lagu qadaraya qaacidadaa taasaa lagu sii xidhaa waay oo ilaahay baa yidhi faman idura hayra baaqin faman idura fii makhmasatin waay dhowr aayadood baa iska kay galay calaa kulli xaal waxa weeyaan taas waa taa waxaa kaloo ahlulcilmigu ay yidhaahdeen sawirka xarimista la xarimay waa min baab ilwasaa'il wasiilo darteed baa loo xarimay maxaa loo xarimay wasiilo darteed baa loo xarimay oo waa innagaa soo sheegnay waxyaabaha loo xarimay shayga loo xarimay lilwasiilana jamaaca min ahli ilcilmi waxay mareen xaaja haddii ay timaaddo muhiimahoo loo baahanayaa inuu bannaanaan karo inta xaajadaasi laga fushan karo soo maqlbaysaan sidaa awgeed baa sawirka wixii maaragtay ama daruuro ah ama xaaja ay jirteen laga maarmi karin waxa weeyaan dee ahlulcilmigu way ka soo reebeen oo waxay dhahan de waa laga laabud waxyaabaha waxa weeye daruurada iska noqonaya waxaa ka mid ah sawirkan lagu dhajinaayo baasaboorkii oo kale waynu ognahay maanta xajkii ma tegi kartid ilaad baasaboor qaadato baasaboor bilaa sawir shaqaynayaana ma jira soo maha dariiqo kalood ka soo wareegi kartaana ma jirto marka daruuruu noqonaya xaajiyaadka waxaa soo gelaya sawiradan shahaadaadka lagu dhajinayo oo kale soo ma aragtaan waayo dee waaba layska dayn karaa shahaado bilaa sawiro waa la qaadan karaaye laakiin baahi weyn baa loo qabaa in shahaadadii sawir lagu dhajiyo ya si dadka loo kala sooco qofka aqoonta leh iyo ka kale waay waxaa kaloo soo gelaya bay ahlulcilmigu yidhaahdaan taa qudheeda iyo xaajadaa muhiimka ah ee ardaydan baranaysa dhakhtarnimada iyo wixii la mid ah in waxa weeye sawir wax lagu baro kitaabana wax waa lagu bari karaa waa daruuro maaha laakiin aad bay ugu baahan yihiin in he qofkii halkaa loogu sawiro deetana loo kala dhigdhigo ladhaa xididkaas halkaasu mara kaas halkaasu mara markaad halkaa qalaysa hadhow kaasaad ka baydhaysa halkaa hagoyninoo sidaa dhaho intaas halkaasay isaga imanayaanoo waa intaasoo unugo dee wixii isagoo sawiran he sidaa loo fahansiiyo kadaalika waxay ahlulcilmigu soo geliyaan oo kale caruurta yaryar oo kale had iyo jeer caruurtu marka ay bilowga tahay yaryar tahay waxay u baahdaan in wax sawira ay ararkaan bay u baahdaan soo maqlbaysaan oo had iyo jeer wuxuun halkaa inta lagu qoro in loo akhriyo waxaa maskaxdooda kaga raadayn badan oy ka qabsanog yihiin in wax sawirana la tuso marka inta badan waa in lagu dadaalo waxaa naf laha inay noqoto laakiin haddii mararka qaar waxa weye waxyaabaha nafta le maaragtay lagama maarmaan ay noqotona iyadana ahlulcilmiga qaarkood xaajiyaadkaasay soo geli kartaa bay idhaha isku soo duuduubo masaladu waa taa weeyaan arintan ku saabsan maanta waxyaabahan soo kordha casriga ah ahlulcilmiga qaarkood xaajiyaadkaasay gelinayaan oo dee tiifiyadan iyo waxyaabahan maanta laga sii daayo maalan cilmiga iyo wacdiyada iyo khudbadaha iyo wixii la mid a ciddii wanaag ku faafinaysa sida raajixa waa sawir laakiin dee aaladani hadda waxay noqotay waxa weeye wa shayga ugu horeeya wax lagu faafiyo ee wax lagu gudbiye noqoto soo maha waa shayga koobaad ee wax lagu gudbiye noqoto sidaa awgeed ciddii khayr ku gudbinaysa bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen waxa weeye dee ha adeegsato wasiiladaas culimada qaar yidhi maya waa sawire waxba yaan la adeegsanna way jiraan taasna taa weeye si kastaba ha ahaatee dee qof sheekhahoo tv wax ka akhriyaya haddaad aragto ama darsigiisii lasoo kamarad iyo wax la mida meesha ay taallo waxba ha kula boodin waxba ha kula boodin ninka yidhaahdo anigu waxa weeyaan saxuma arko ama arintaasi waxa weye ma banaanana lahu dalik lahu dalik asaabica masalada afraad waxay tahay alamru farista la ysfaray bidamsihaa in lama saxo idaa wujidad haddii la helo baabkaana ku darbaan islahaa laakiin hadalkaa yaro faafay subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk